maalinta caalamiga ah ee samafalka ayaa sannad kasta maanta oo kale shanta sebteembar dunida laga xusaa golaha guud ee qaramada midoobay ayaana xuska maalintan ku dhawaaqday sannadkii laba kun iyo labiyo toban ujeeddada ugu weyn ee xuska maalintani waa in kor loo qaado wacyiga iyo in bulshada la siiyo madal guud oo loogu talagalay howlaha samafalka ee caalamka oo dhan maalinta samafalka ayaa loogu talagalay in xushmad iyo qiimeyn loo muujiyo hay-adaha iyo shakhsiyaadka sida nafhornimada leh u caawiyo dadka kale waana baaq ku wajahan dhammaan bulshada si wax loogu biiriyo wadajirna loogu dhiso bulsho cadaalad is-aaminaad iyo horumar ku salaysan dalka soomaaliya si gaar ah ayaa uu samafalku ahmiyad ugu leeyahay maadaama ay jiraan dhibaatooyin bini-aadanimo oo xoogan kuwaas oo ka dhashay arrimaha colaadaha abaaraha soo noqnoqda fatahaadaha iyo barakaca malaayiin ruux ayaa cuntayari ku wajahaya gudaha dalka waxaana jira hay-ado iyo shakhsiyaad si gaar ah ugu istaaga sidii wax loogu qaban lahaa dadkaasi axmed cabdulaahi axmed gaaladiid oo ka mid ah dadka samafalka iyo gargaarka ka shaqeeya ayaan wax ka weydiinay howlaha gargaarka la xiriira ee ururka gargaar oo uu guddoomiye ka yahay uu ka qabta galmudug waxaan nahay full of charity organization dhammaan shaqooyinka a qaban hadday ahaa lahayeen waxbarasho hadday ahaa lahayeen caafimaad hadday ahaa lahayeen isbedelka cimilada iyo arrimaha la xiriira waxaan ka qabanno hadday ahaa lahayeen ada humanitarian program scarate organizationka uu leeyahay dhammaantood waa waa wax oo free ah culimada soomaaliyeed door weyn ayay ka qaataan in bulshada la wacyigeliyo iyo in la iscaawiyo sheekh cabdifataax aadam xasan oo ka mid a culimada degmada guriceel ayaa ka hadlaya doorka diinta islaamku ay siisay iscaawinta iyo iskaalmeynta bulshada dhexdeeda qofka u dadaalayaa nabigu yidhi gabadha armalada ah ee ilmaha looga dhintay amaba hooyada laga dhintay iyo qofka miskiinka ah ee danyarta qofka u gargaaray ee arrimaheeda ka shaqaynaya kalmujaahidi fii sabiiliillah qof diinta ilaahay u halgamaya oo mujaahida ayuu la mid yahay sidaa darada mowqifkaas adag ayuu ka taagan yahay islaamku wanaajintooda ayuu ka taagan yahay dariskiibaa si gaara looga ballamay aqoontiibaa si gaara looga ballamay oo islaamku ka ballamay haddii alla oo dhan in la dhaqaaleeyo ayuu islaamku ka ballamay maamulka galmudug waxa uu gacan ka geystaa in hay-aduhu ay gargaarka iyo samafalka la gaaraan dadka iyaga oo qorshayaal u dejiya sidii si hufan loogu qaybin lahaa deeqaha gargaarka ah ee guud ahaan magaalooyinka galmudug soo gaara dowladaha hoose ayaa si gaar ah dadka barakacayaasha ah ula macaamila iyaga oo hay-adaha kala shaqeeya in gargaarka la gaarsiiyo xeryaha barakaca xasan aadan xirsi oo ah agaasime waaxeedka gargaarka iyo samafalka u qaabilsan dowladda hoose ee magaalada dhuusamareeb ayaan weydiiyey sida maamulku uu wax uga qabto arrimaha gargaarka howlaha gargaarka labaha muxua dadka abaaraysan ama si gaara usii tabaalaysan oo ay degan yihiin deegaanada sida badanba iyo bulshada ku nool ama caasimada ama daafaheeda waa ummad laga warhaayo qolada markaas liidata qolada gacan ku dambeysay ummad laga warhaayo waayo sida badan marka hadba meeshii markaas liidata inkastoo ummaddu kala maman tahay oo kala qayaa badanta oo muxuahay kala cunno raadis badan tahay haddana waxa waaye meeshii markaas gacani ku dambeysay maahane goobtii aada u qatinsaneed amaba muxuu ahay ummaddu ay ummadda joogta oo ay liidatay ayaa kormeerada loo diraa deetana meesha ilaahay qadarkiis magaceeda wax ku hasha yaa wax la aadiyaa waa gartay waxaa kaloo intaa dheer ummaddu sii diiwaan gashan tahay dadka samafalku ma aha keliya in la dooran karo laakiin waa in la badbaadiyo nolol iyo in kaalin laga qaato sidii loo dhisi lahaa mustaqbal wanaagsan ee jiilka soo koraya waxaana jira dad badan oo iskood ugu taagan sidii dadka loo caawin lahaa diinta islaamka ayaa sidoo kale si weyn u boorisay in la iscaawiyo waana sababta qaramada midoobay xuska maalintan ugu astaysay in la muujiyo howsha ay hayaan hay-adaha iyo shakhsiyaadka u taagan gargaarka iyo samafalka